الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا مش نوع يا يرسل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xalay halkii aan ku joogsanay ama sanadkii ugu dambeeyey xadaثanii cabduلlahi bn cumar alqawaaririyu bal sheekha muslim kolay nuskadeennan san baa kuba sugnayd waa halkii inoogu dambeysay un halkii inoogu dambeysay cabdullaahi ibni cumar alqawaariri waanan aynu marar kala duwan soo marnay nuskadeennan waa sharaxa nawowi guud ahaanba nuskadan la socotee matiga kollay qaadiciyaadna waan eego ikmaalulmuclimkiisa ka fura ikmaalulmuclimkiisa qaadiciyaad iyo iyadna fadxulmulhim sharxi la yidhaa sharax la yidhaa iyo mutuun kala duwan waxaa kuba sugnaa san imaka anta aynoo taalo cabdullaahi bni cumar iftaaxi lama haya ya bal sugna ha ajib waxaa jirta in markaa nusqooyinka matiga barhkood sana dhacday nuskada markaa ubi waa ikmaalu ikmaal اlmuclim kitaab la yidhaaho kan qaadiciyaad baa ikmaal اlmuclim haddii la yidhaha isna ikmaalkiisa weeye walow isu geeyo sharaxa qaadiciyaad iyo sharaxa qurdibi ee mufhim la yidhaah iyo sharaxa nawowi iyo sharaxa maaziri intoodaas oo uu isu geeyey bal hadduu wax ku yar dardarayba dabcadiisu kolley waa dabco yar hore isaga laakiin nuskadiisa waa sharaxan sheekhan isna raxiiqale sharaxiisa ee minatulmuncim iyo nusqooyinka matiga qaarkood sida nusqada bayt ulafkaar oo kale cubaydullaahi baa ku sugnayd waa yar iskhilaaf waa ujeeddada ismigaan uga jeedaa meelna cabdullaahi baa dhacday nusqooyin kala duwan oo kuwan aan ahayn iyo sharaxyada aan tilmaamay iyo mutuunta qaarkood bal mati qadiim oon arkay oo mutuuntii beryihii hore lahayn jiray ee haamishka iyaguna sharaxa yar ku lahaayo aada u yar fiicnaaba laakiin dabacaadkii qadiimkaha ee kitaabka oo dee kollay usuushiisii horena lagaba madbaceyey san baa kuba sugnayd intaan arkay kuwa aan tilmaamayna cubaydullahi kolley sawaabkuna waxa wey san inagu hayno maaha waa sida kuwa kale cubaydullahi dhigo waa inayn hore usoo maray maha san inoo taala cabdullaahi ibni cumar ninka in la yidhaha waa cubaydullahi ibni cumar alqawaariri ninkaas weeye bal waxa weeyaan waa bal waxaan leeyahay mooy waa khada yar qadiima nusqooyinkii qaarkood ay ku qaybsan yihiin ama shuraaxdee kollay kuwa kala duwan intan arkay dhacay bal waxaan leenahay sawaabku waa sa cubaydullahi ibni cumar alqawaariri waayo xalay cashar dhammaadkiina way ahayd kolley waxaan u yar baahnaa muraajaca bal in muqaarano nusqooyinkii iyo bal halkay wax jiraan dib loogu yar laabmo waa intaas waa halkii inoogu dambaysaan leh wuxuu uhi musanifku weli baabkii fadliga madiina inoo socdaiyo taxriimka sayidkeeda xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna xusein bn caliyin اljucfiyu can zaa'idata can sulaymana can abi صaalixin can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh waslm qaala anahu qaal wuxuu rasuulku yidhi almadinaةu xaramun madiina waa xaram xaramnimadku wuxuu yahayna uu ka dhigayna waa ta aynu soo maray faman axdatha fiiha macnaa ruuxa la yimaadee dhexdeeda kusoo darisiista ama sameeye laba yimaado xadathan xadath waa xalaytaynu alfaadahan soo sharaxnay aw aawaa kolley ficilku qasri iyo madba waa ku yimaada awaa iyo aawaa labadaba laazim iyo mutacadiba waa noqdaa bal markaa aw aawaa soo duma ximaayo siiya ilaaliyo xafido adigu soo duma muxdithan ruux waxaa ama xadadkaa isagu la yimi facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciina laa yuqbalu minhu lagama aqbalayo yowma alqiyaamati cadlun walaa sarfun waa intaynu xalay dee kasoo hadalnayn kusoo joogsano kuma celcelinayno وxadaثna abubakr bn ndr bn abi nadr qaala xadaثanii abu nadri kolley sanadku isagu san yahayna hore kitaabka waan ugu soo aragnay abunadrigana waa ninkii qaysar laqabkiisu ahaa hashim bn اlqasim qaala xadaثanii cubaydullahi اlashjaciyu can sufyaana can اlacmashi bihada اlisnaadi isnaadku waa isnaadkii hore aynu kaba soo baxnay marka halkaa lasoo gaadho milahu waa xadiidkii imaka aynu kaba soo baxnay mid laba mid ah matigi laakiin walam yaqul muu odhan yowma alqiyaamati intaas oo lafdigii hore laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati baa ku sugnayde intaa riwaayadan dambe ama sanadkan dambe lagu wariyey yowma alqiyaama kumay sugnayn wazaada waxaanu ziyaadiyey oo uu ku riwaayadii hore uu la dheeryahayba dimat lmuslimiina wadimat lmuslimiina waaxidatun yascaa biha adnaahum faman akfara muslima facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciina laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati cadlu walaa sarfun kolle xadiidkii inoogu dambeeyey cali bn abi aalib xadiidkiisii bay umuurahan inoogu soo wada noqdeen aynu ku soo wada maray akfare iyo khafaro waxa u dhexeeyana xalaytaan soo sheegnay marka waxaynu ugu noqnoqonaa ma jirto si casharku inoo socdo laakiin arrin baa jirto idinka idin weydiinaya sanadkan waa kan kii hore ayuu dib ugu celiyo u ixaaleeyo matnigii muu dhammayno milahu buu yidhi waxaan u sheegay walam yaqul iyo wazaada dee lam yaqulna faacilkeedii imaka halkan waa qarsoon yahay un waa damiir zaadana faacilkeedii waa damiir milahu iyadu waa matnigaa hore su-aashaydu waxay tahay labada sanad si aan u ogaano ruuxa hadalka leh uu sheegaya lam yaqul iyo zaado faacilkeeda halkay labada sanad ku kulmayaan halkay isaga yimaadeen waa marka imika eegtaan bal labadan sanad halkay ku kulmeen dariiqan iyo dariiqaa hore waa iga su-aal si aan u garanno ninka kay hore halkiisii dee bedelay aan un idhaahno walam yaqul hebel ma odhan wazaade hebelna waa ziyaadiya ta aan un idhaahno meeshay horta isugu imanayaan labada sanad waa bal oo halkan acmash halka hore miyuu ku sugan yahay halka hore miyuu ku sugan yahay acmash bay ka noqode horte acmash waa aragteen sanadka markaa abi saalix waa runa uu ku wada sugan yahay ma abi saalix baa mise waa acmash haddii acmash tidhaahaan sanadka hore halkuu kaga sugan yahay sulayman sulaymanna waa acmash sax weeye kaley de in la yar baraarugaa muhima markii hore inaan sheego an taasaan u dhaafay zaa'ida wuxuu ka warinaya sulayman sulaymanna waa acmash waayo marna laqabkii buu sheegay acmash marna magaciisii sulayman ibnu mheranun markaa meeshay isugu yimaadeen waa sulayman marka maxay noqonaysaa zaa'ida ibnu qudaama hadduu markii hore sulayman ka wariyey imakan sufyaan thawri baa sulayman ama acmash ka warinaya ninka markaa walam yaqul aan odhanayn iyo wazaada markaa sufyaan buu noqonaya sufyaan thawri isagu riwaayadiisan muu odhan yowma alqiyaamadii hata hore inoogu sugnayd ta zaa'ida ibnu qudaamo ku sugnayd maxaa uu la dheer yahay uu zaa'ide la wada dheeryahay iyagoo sheekh keliya ka wada wariyay sulayman wadimat lmuslimiina waaxidatun yascaa biha adnaahum marka had iyo goor waa ishkaalla yar yimaado marka dee nin laqab leeyahay magacna leeyahay kolkol mid uu ku sii mashhuur yahay in badan bay dee ruuxuu ka joogsadaa haddii magacii ama kunyadii aan inta badan aanu ku shuroognaay timaadee dee kolley in laba baraarugo weeye markaa sulayman iyo acmash waa nin keliya marka waxaan odhanayaa lam yaqul isagu sufyaan fii riwaayatihi can alacmash yowma alqiyaama kumay sugnayn wazaada fii riwaayatihi can alacmash can abi saalix can abi hurayrata wuxuu ziyaadiyey wadimat lmuslimiina waaxidatun ilaa inta ka dambaysa xadaثna yaحyى بن yaحyى qal qarأtu عlى malik عan ibn شihaabi عan saعيid bn الmusayibi عan abi hurayraةa anahu kana yaqulu abu hurayra wuxuu ahaa mid yidhaaha low ra'aytu haddaan arka aلdibaaءa aلdibaa waa jamcu dabyin waa noocan garanuugta iyo deerad iyo bal waa nooca dabyi koley adabyu waa mudakerka muanaskiisu kolley ta buu leeyaha adabyatu oo magaalada imaaraadka caasimada u ah dee abudabey baynu idhaahnaaye laakiin dee magaceedii asalka waa abudabyi oo dabyi waa tan waxaa loo nisa magacan asalkii maaha abudabey dee dubey waa sax laakiin waa abudabyi oo marka waa meeshii dabyiga lahayd weeye mala dee markaa hore dhulkoodaa saxraa lahaa ee imaka waa addiba jamcu dabyin haddaan arka haddaba waa guud ahaan ugaadheedi waa ti uu yidhi dee aynu soo maray inaan sayidkeeda laa yunafar sayduha ama aan laa yusaadu sayduha haddaba haddaan arka buu leeyahay adiba oo tartacu daaqaysa bilmadinati madina iska soo gasho madiina dhexdeeda daaqaysa maa dacarta maan argagaxgeliyeen adducru alfazac jeedadu meesha maan didiyeen maan argagaxgeliyeen dee iskaba daa inaan ugaadhsade ah sababtu maxay tahay waa kan qaala rasuul waa ciladii sababta arrinkiisa ah uu xaadu ficilkiisa uu sheegayo waayo qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi maa bayna laabatayha madiina labadeeda laabo ama labadeeda xare inta u dhaxaysa xaraamu waa xaram macnaa ay muxaramun an yuklaa khalaahu wayuqdaca shajaru wayunafar sayduhu taas bay xaraamnimo noqon waxa aan bannaanayn in dee daaqiisii la gurto la gooyo in geedkiisii isaga la gooyo in ugaadhiisii la ugaadhsado ama la didiya taasi ma bannaano sidaa daraaddeed haddaan arko maan u dhowaadeen weeyo waan kama maan didiyeenna وxadثna isحاq بن ibrahim ومحamed بن raafic وcabd بن xumaydin axaadiiu kol hadayno in waa axaadiis aad isugu dhow dhowo dee laqbo yar mooyaane aan wax kaloo joogsi badan inooga baahnayn وcabd بن xumaydin qal isحاq aخbarana cabdالرaزaq qala xadaثna macmar عan الزhriي عan sacيid بn الmusayiب عan abi hurayrata saddexdii sheekh isxaaq buu gaar ahaanoo ee laftigiisii buu inoo soo naqliyo isaga qaaliban kolkol dee kol uu caddeeya lafdu lfulan ama lahuma buu yidhah kolna qaala ama qaalaaki ayuu ku caddeeyaa lafdiga ciddii lahayd oo imaka siyaaqii isxaaq weeye qaala wuxuu yidhi abu hurayra xarama rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam wuxuu rasuulka ilaahay xaram ka dhigay oo uu matalan dhirtiisa iyo daaqiisa iyo waxa weyan ugaadhiisaba dee xarimay in la taabto maa bayna laabatay اlmadiina madiina labadeeda xaro inta u dhaxaysa qaala abu hurayrata markaa isagoo taa ka dhaqaaqaya abu hurayra wuxuu yihi falow wajadtu dibaa'a maa bayna laabatayha maa dacartuha intaasi waa intii lafdigii hore aan kuba soo maray wajacala faacilka jacala waxa ay tahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abu hurayrana waa inoo warinayaa kolley xadiis abu daawuudi ay wariyeen oo saxaabi cadi ibnu zayd la yidhaha lagaba wariyaa wuxuu ahaa de macnahan waa waxaan damiirka kaba qaadina rasuulka ilaahay wuxuu ka yeelay ximo iyo seere barida barida min kuli nawaaxi waana xadiidkani wuxuu keenaya un wajacala wuxuu ka dhigay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh itnay cashara miilan labiyo toban mayl oo xowla lmadiinati madiinaha reerteeda ximan seeru ka dhigay kollay xaramku intaa uu ka yar yahay inta aanay bannaanayn geedkeeda in la gooyo aanay banaanayn ugaadheedii in la dilo ama la didiyo kolle waaba dee maa bayna xaratay ilmadiina oo haddii xagga januub iyo shimaal aan eegnana waataynu xalay cayr iyo sawr kusoo marnay labada buurood inta u dhaxaysa kolley masaafo intan ka yaraanaysay noqon ee taniseeru kaba dhigayo dee xoolihii lasoo ururinaye zekada oo kale geeli inta laga qaybinayo meel ay daaqaan bay u baahnaayeen jizyada nacamteedii oo kale iyo aduguba waxyaalahaas masaalixda guud ayuu seero uga dhigay oo dee dadkii kale kolley ilaa waqtigii cumar iyo cuثmaan iyo waabay socotay ee seeru ugaba dhigay intaasi xoolahaas loo daajiyay u daaqaan oo dadka kale dhulkaa kale ka shisheeye bannaan xoolahooda ay daajistaan bal intaa madiina hareeraheeda ah oo labiyo toban mayl ah riwaayada abi daawuudna beriid baa ku sugnayd beriidkuna hadduu dee waxa weeyaan afar farsak iyo farsakino saddex mayl waa intan un waa labiyo toban mayl oo madiina hareeraheeda ana rasuulka ilaahay seeru ka dhigay u seeray nicamal markaa jizya iyo dee geela iyo nos ibala sadaqa iyo inta laga qaybinayo xadaثna qutaybaة bnu saciidi can malik bni anasi fima quri'a calayhi can suhayl bni abi صaalixi can abihi can abi hurayrata anahu qaala wuxuu yihi abu hurayra kaana naasu dadku waxay ahaayeen waa reer madiina idaa ra-ow markay arkaan awala thamari midhaa ka ugu horeeya oo dad beere ay ahaayeen wax beerta dee simaartooda wixii ugu badnaana timir bay ahaydba waqtigay dee waqti baanay go-aysay sanadii kaba mida haddaba marka inta ugu horeysaa ay bislaato weeye waa waxa ugu horeeya midhihii marka uu bislaado waa taas awala thamar baakuurana waa la yidhaah dee axaadiista qaar bay kuba timi waxay ula iman jireen albakura bakurana waa midhaha ugu horeeya bislaada ee dee markaa ay waqtigii ay bislaanayeen gaadhaan haddaba waa markay wixii ugu horreeye dee tilmaamaya waxaan inay u suubadaan in la cuno in la iibin karayo waxyaala inay haddii kale siday noo dambaysay intaan salaaxoodaasi muuqan lama iibin karo axaadiista beec bay inooguba iman doontaa insha allahu tacaala dee horena waan ugu soo aragnay kitaabkii kan ka horreeyay mukhtasarkii saxiixa bukhaari iyo haddaba markay taas ay arkaan jaa-uu bihi ila nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaa ugu horreeye u bislaaday rasuulka ilaahay bay u keeni jireen kolley waxaanay halkan oo aimadii kitaabka sharaxay ay leeyihin waxaad kolley keenidoodaaasi ay ahayd de waa umuuro oo waa iyagoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de waa midhihii ugu horreeye laguba intifaacayey si ugu duceeyo midhahoodaasoo waa rajayn iyo damc ay damcayaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh duco si dee dhacdayba oo imaka midhahooda iyo magaaladooda iyo waxaas inuuguba duceeyo arrin kalena halkan sharaxa way kuba sugantao ogeysiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh la ogeysiinayo bal haatan in la gaadhay waktigii ay midhuhu bislaanayeen waayo kol haddii de waktigaas xuquuqo ku tacalluqaa jira zakadii oo kale iyo midhihii waxaana jirta dee dadku midhuhu marka ay u baxaan zakana ay kaba go-ayso haddana midhihii dee ma wada sugi karaan ilaa inta ay ka wada bislaanayaan ee laga soo gooynaye ay ka engegayaan ee markaa hadhow la eegayo inta qadarkeed wasqigu noqonayo muddadaas haddii la idhaha intaas oo dhan kol haddii xaqi kuba tacalluqay ha taabanina iyagii baaba dee aan ka adkaysan karahayn dhibina ay uguba sugan tahay marka taas oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xagga sibaarta markay noqoto wuxuu diri jiray khaalisiin ama dad qiya soo qadara oo waxaan khibro u leh iyagoo midhi geedka saaraya baa la odhanayaa intaasay iman doontaa hadduu markuu timir noqdo ama uu engego san intaasuu noqon doonaayo wasqi marka haddii intii la qiyaasoo la qadaro ruuxii lahaabaa la isku daynaya hadduu doono ha cuno dhammaanteed hadduu ha iibsado taa xaqii masaakiintu waa dabdisan yahay markaasoo intii lagu qiyaasay baa laga doonayaa qadarkii ka gu-ilaa inuu bixiyo laakiin iminka markaa uu madax banaanaanaya uu iska cuni karaa cid buu siin karaa waa iibsan karaa isaga wixii waa tan la dabdiyey taasoo kalena waa arrin kale oo ah ee ogeysiin inay bal taasi waxa weeyaan iyadana sidee xuquuqdiiyo waxyaalaha loo ilaalin karo bal umuurahan bay yidhaaheen waa waxay ugu keenayeen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddaba wuxuu yihi faإida أkhadahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay markuu midhaha kuwa ugu horeeye soo bisla bislaaday uu gacanta ku dhibuu qaado ayuu qaalo odhanayay allahuma baarik lana fii hamarina وbaarik lana fii madinatina وbaarik lana fii saacina وbaarik lana fii mudina taasuu ku ducaynayay dee waa ducadaa weyn ilaahuu noo barakee midhaha iyaga oo iyagii noo ziyaadiyo oo dee waxa weya aafa nooga ilaaliyo noona ziyaadi madiinadaydii iyo magaalada iyadana noo barakee ceeshkeedii iyo nolosheedii iyo dee umuuraheediiba waa adduunyo iyo aakhiraba wixii kuba tacalluqsanaa diin iyo adduunyaba wabaarik lanaa fii saacina wabaarik lanaa fii muddina waatayn hore usoo maro ee muhimku waa waxaan saaca yaga waa wixii saaca lagu miisayey iyo waxaasa ka mudkan laguma miisayo oo waa kuwaasoo inay ziyaadaan ay wax nafcil oo waxtarl oo oo dhulka kale kaba barako badan ay noqdaan ba fima yukalu fi saaci walmud allahuma ilaahayo ina ibraahima ibraahim cabduka addoonkaagii weeye oo dee dadkao dhami ba ilaahay subxaana watacaala waa addoomihim wakhaliiluka waa kii watakada allahu ibraahima khaliila khaliilkaagiina weeye wa nebiyuka nebigaagiina weeyaan oo dee waa nebi intaba waa sifaad uu leeyahay waana aniguna ab waibnii cabduka wanebiyuka aniguna addoonkaagii baan ahay nebi aada soo dirtay nebigaagiina waan ahay halkan wakhaliiluka rasuulka ilaahay muu odhan salawaat ullaahi wasalaamu calayh waana inoo dambaysaa kitaabkay ku iman doontaa ee xadiidkii saxiix ahaa waktiyadii awaakhira cumri ee uu lahaa de anigu waxaan beri idi an ka ahayba inaan cid aan rabbigay ahayn khaliil kaba dhigto taas rabbi khaliilkii baan ahay taasna xadiid buu kuba yimid dee saxiix oo kitaabkaba kuba sugan markaas haddaba laakiin waxay la yidhahdeen halkan culimadu ama aimada qaarkood walow dee taasba ay jirto khuladaa rasuulkii ilaahay ee maqaamkaa sareeyana uu isay kuba sifoobay haddana ibraahim nebi ibraahim oo dee waalidkiiba ah abtirsintiibuu kuba gelay waaba dee malaa si uu waxyaalihii khasaa'istii uu lahaay oo dhan ugula wada sinmo isagoo ka hir joogsado waa muraacatan lixaqihi iyo dee weyneyn isaga iyo taa dhowrid ayuu markaa sifaadkiisii ugaba yeereeyo nu khaliiluka uba odhan bal ana addoonkaagi iyo nebigaagii baan wainahu ibraahim dacaaka uu ku bariyey waa markaasoo limakata liajri maka maka waa markaa de iyada inaad dee ku arsaaqda dadka waadiga aan wax ka baxaaba jirin madiine waxbaaba kaba baxaye aanu jirin inaad dee ku arsaaqdo fajcal afiyata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min asamaraati lacalahum yashkuruun waaba kaa ducadiisii wainii adcuuka limadiina aniguna ilaahu waan ku baryayaa waxbaan ku weydiisanayaa madiina ayaan ilaahow ku aan kaaga dalbayaa inaad barakayso oon markaasaan kuweydiisanaya waan ku baryayaa liأjli madinati haddaba waxaan ku markaa madina aan kugu aan de k ku weydiisanaya kaa dalbaya adlubu minka lilmadinati bimili ma kii wax laba mida dacaaka uu ku weydiistayoo ibrahim limakata maka iyo wamilihi kollay nusqooyinka sanay kuba dabdiyeen in la jaro waa dee kollayna bimilida hore aan raacinaynaa waa taa jarnayd haddii wamilihu la yidhaha jumla la goostay noqotona dee mala dhib may lahaateene wamilihi iyo wax laba mida oo macahu maciisa oo ujeeddadu intii iyo wixii uu ku weydiistay nebi ibraahim uu maka ku weydiiyey labanlaabkeed waa ta aynu xalayba soo marnay waa dicfaynkeed ayaan ana oo barako ah ayaan madiina ilaahw ku weydiinaa kaaga dalbaya inaad ku madnaysato qaala wuxu uhi saa markuu u duceeya weli midhiina gacantiisay ku jiraan uma yadcuu wuxuu u yeedhayay asfara walidin ilmaka ugu yaroo lahu isaga u sugnaado de waa aalkiisa ah fayucdiihi dalika asamara dee kollayna iyagunbaa u dhow kola dii rasuulka ilaahay loo keeno gurigiisii baa meeshii kaba dhow iyo guryihiisii waa dadka aalkiisii un ah markaasuu siinayay midhahaasoo dee waa midhihii ugu horreeyey bislaado carruurtii yareereed baaba kuwa farxayso waa mulaadafatan lahum wa ikraaman fayucdiihi dalika samar xadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana cabdالcaزiiز بn mحamedi الmadaniي waa daarawrdi ninkii loo yaqaanay can سhayl بn abi صاalح عan abihi عan abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslم kaana wuxuu ay utaa mid loola yimaado bأwali الsamari waa midhaha ugu horeeya go-ah ee bislaada albakura ayaa loo keeni jiray de waa arrinta aan soo sheegnay fayaqul wuxuu odhanayay اللهمa بارك لنا في مدينتنا وفي ثماaرنا وفي مدنا وفي sاaعنا بركة واجعل yeel بركة بركo oo معa بركة waa بركة labalaaban oo بركada ad yeشhay بركo kalena noo sii raaci weeye بركة معa بركة ثuمa يعطيهi wuu siinaya ثمرkaas ama ثiمaarta أصفر mن ruuxa ka ugu yareeya xضرhu xaadiraya halkaa miن الوiلدان riواayadii hore waxay ahaydba أصفر وليdi لah way qaydnayd waa ilmaha ugu yaree dee bal markaa qoyskii ama aalkiisiiyo kaba mid ah rasuulka ilaahay caruur yaryaro waktigaas ama ibraahim oo madiine kuba dhashayna waktigaas dee isagoo yaroo weli kuba sugan xadaanadii iyo maayi uu dhintayba ee waa dadkii awlaadii faadima ha noqoto cid kale haba noqoto dee adigu bal meesha kaba dhow riwaayadan kalena waa adigu iyadoon aalkiisii lagu qaydin ama isaga dee welidin lahu meesha aanay iman ilmaha ka ugu yaree meeshaa ka dhow uun joogo uun waxba labadu dee muطlaqan iyo muqayadkani waxba tanaafi ma jiro oo haddii bal matalan ilma uun meesha uu kaba dhowyana kolle kaasuu siinaya haddaan cid markaa ka dhowi jirinna waa ciddii ugu dhoweydba waxay adun dee ciddii qoysyadiisa markaa halkaa degan ama dee markaa ahla beytihi kaba dhow un bay noqonaysay adigu muhimku dadkan waaweyn ma siinahayn isaguna ma cunayna waa ilmaha ugu yar buu siinayay taas markaa uu ducadaa laba yimaado kolley de waana ducada inoo socota ee madiina loo ugu ducaynaya rasuulka ilaahay baabu tarkiibi fi sukna اmadinati wالصabri calى la'waa'iha wuxuu baabaysan yahay tarkiibkii laistarkiibinayey laisku dhiirinayay madiine degitaankeeda la dego iyo wasabri adkaysi loo adkaysto calaa la'waa'iha gaajadeeda iyo dhibteeda iyo jahligeeda loo adkaysto taas ayuu baabkeedii yahay kolley waa baab isagana waxoogaa axaadiis ay inooguma iman qayba waa alfaadihi aynu soo marray uunoo dee axaadiis kale kuba imanaya oo dee markaa kolley way iskaba saalamanaysaa inaan iska intan gaadhsiin karna aan gaadhsiine xadaثna xmed bnu ismaaciil bni culayata qaala xadaثna abi can whaybi can yaxya bni abi isxooq anahu xadaثa can abi saciidi mawla اlmahriyi anahu asaabahm biاlmadinati jahd washida bal xagga sanadka sheekha muslim xamed ibn ismaaciil ibni culaya kolley dee aabihii imaam buu ahaa ismaaciil ibnu culaya ama ismaaciil ibnu ibraahim oo isaga min awal kitaab ilaa imika waa inala socdaa uno waa ninkaa riwaayada badan ee caalimka ee imaamka ahaa ismaaciil ibnu ibraahim ina culayana dee aada ugu mashhuuraha waa hooyadii eh amaa inankiisan kolley hore umaynaan soo marin xamaad waana saxaaf ibnu cajar kaba cabiro nin siqaa weeye waa nin lagu kalsoon yahay waxaanu kaba dhigaa min alxaadiyata cashara waa sata istilaaxiisa waa qolada koob iyo tobnaad ee ruwaadda qolada koob iyo tobnaad ee ruwaadduna kolley dee wuxuu kuba dhameeyaa kitaabkiisa taqriib ama ruwaadda usuusha inoogu sugan labiyo toban dabaquu ku dhameeyaa dabaqada koobaad waa saxaabadii ee inta ka dambaysa dee waxay noqonaysaa un waa taabiciintii atbaacu taabiciintii iyo atbaacu atbaaci taabiciin intaasoo qolo kastaaba imaka taabiciinta ugu badanoo uu dabaqada saxaabada markan ka saarno afar dabaqa iyaga kaba dhigo bal ta in atbaacu taabiciintana markan saadisa ku darno ayne waa iyagay kaba mid tahay iyo saddexdoodii iyagana afar buu kaba dhigaa atbaacu atbaaci taabiciinna saddex buu kaba dhigaa markaa waxay kaba dhigan tahay dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggii ugu waaweynaa caashiruu yidhaahaayo axmed ibnu xambal iyo axmed ibnu cabdillahi ibnu yunusi ragga caynkaasa oo waa caashiro iyaguyo waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa haddaba kuwii iyagu atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii dhexe qola kasii dambaysa kuwa itnay cashara dee labada iyo tobnaadka ayuu xaadi cashara yidhaha marka waxa weeya ninkani waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay weliba kuwoodii dhexe waa laga waaweyn yahay waa ninkan markaas ina ismaaciil ibnu curaya kaas isaga waa mid muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiid kale kuma laha waxaa kaloo sanadka ku sugan nin abu saciid mawla almahriyi uu yidhi isaguna hore umaynaan soo marin oo imika inoogu horeysa xaafid xajarna kitaabkiisa taqriib cibaaradiisu waxay magac umuu sheegin intan abu saciid mawla almahriyi unbuu ku dhaafo markaa magaciisa ma hayaan magaciisii ma hayaan iyo magacii aabbo abu saciidin mawla almahriyi unbuu ku daayey se wuxuu raaciyaa maqbul min athalitha waa nin maqbula oo thalitha kaba mida maqbulna waa derajo hoose marka la eego istilaaxiiso waa ninka axaadiis badan aan lahayn wax xadiidkiisa looga tagaana kuma sugnaanin cid la wadaagsatay xadiidkan oo ku raacdayna way jirtaa mutaabacaa jirtaa markaasu maqbul haddaanay cid mutaabici jirin wuxuu ka cabiraa layin lxadiid xadiidkiisa waa ninkan maqbulka ayaa markay mutaabaca jirtana maqbul buu odhan markaan mutaabaca jirinna layin buu kaba cabira waa istilaaxiisa laakiin ninkan waxaan leenahay cijri oo kale iyo ibnu xibaan iyo siqay ka dhigeen muslimna xadiidkan aan hayno iyo xadiid dambe oo kollay kitaabulimaare inooguba imanaya xadiidkii e qabiilo kastaba ama laba nin oo kastaba midkood haba baxa ajriguna way qaybsamayaan waa xaggii dee jihaadkiiya wixii loo baxaya xadiidkaasna uu wariyaa kanna waa wariyaa waana xadiid dambe oo imaara kuba imanaya bal ninku lakin xadiidkan dee uu soo yar noqnoqonayaayo kol hadduu xadiidku raqam leeya in riwaayaadkiisa kama dhigayno axaadiis cusub kama dhigayno bal ninkanna waa taasoo xadiidkan iyo xadiidkan buu leeyahay derajada xaafidsiiyana kolley waaba dee aimo ka duwan ayaaba ka sarraysiyo hiqo kaba dhigay dee waa kan imaam muslimna kitaabkiisa wax kaga warinaya haddaba ninkaas baa wuxu uhi waana nin mawlo ah annahu asaabahum waxa asiibay kolley isagiiyo dee qoyskiisii fi lmadinati madiina jahdun mashaqo waa ti aynu laftiga soo maray de waaba malaa dhaqaalahoodiiba adigu waa rafaad iyo gaajiyo waxbaa meeshu yimi iyo xagga noloshii oo cidhiidhi ku noqotay wa shiddatun adayg shiddo wa annahu abu saciidkani ataa wuxuu u yimi abaa saciidin alkhudriy abaa saciidin alkhudriya saxaabiga abaa saciid dee jaliilkaa ee rag toddobadii axaadiisa badan lahaa kaba mida ama mugsiriinta ahaa ayuu u yimi faqaala lahu wuxuu ku yidhi inii anigu kaiiru lciyaali nin dee ciyaal badan baan ahay waa ruuxu dadkan uu isagu mas-uulka ka yahe uu nafaqeeyo taas baa ciyaal adigu laba yidhaaho laftiga ciyaal dee caruurnimo un ma keenayso waa cid alla ciddii uu mas-uulka ka ahay uu nafaqaynayay uu masruufayay ciyaalkiisa ciyaalu shaksi bay noqonayaan mufradkiisa waxay yidhaahaanba waa cayil se jayidba jiyaad loogu jamciyo ayaa cayilna ciyaal loogu jamciya waa say mufradka yidhaahaan bal wuxuu leeyahy dadkaygaa badan dadkan anigu dee aan masruufo caruurtiisa iyo wixii kale la xidhiidsanaa way badan yihin waqad asaabatnaa shiddatun dhibna wayna asiibto halkan dee aad baa noloshii baa nagu adkaatay faaradtu waxaan doonay an anqula inaan naqliyoon raro ciyaali waa dadkaygaba waa ehelkiisi iyo qoyskiisiiyo waxa uu nafaqaynayay ilaa bacdi rifi dhulkaa dee barwaaqada ah ee bera iyo biyaha le xaggood aan uba raro ariifna waa alardu alatii fiiha zarcun wakhism waa dhulka zaraca iyo barwaaqada leh oo dee waa dhulalkaastaa dee biyaa lahaa bera lahaasta ama ciraaq iyo sham iyo dee yaman qaybo kaba mida iyo taas baa dee riif waa dhulkii adigu zaraca iyo barwaaqada le baa riif laba lagu magacaaba aryaafna way kuba jamciyaan haddaba dhulka inaan bal si dee nolol tan ka dhaanta aan uba helo inaan dadkaygii u raro ayaan doonay abu saciid buu ku yidhi faqaala abu saciidin baa wuxu uhi laa tafcal war maye wax weynoo kaloo kugu dhaafayaa jirta wax weynoon meel kale laga helayn baa jirta saaha samayne ilzam ilmadiinata madiina laazim iska joogo u adkayso sabirka waayo de ninkii ilaa u ahaa iyo mashaqadeeda u adkaysto waa taa inuu shafaaco iyo shahaadaba helayo rasuulka ilaahay xaggiisa inuu axaadiidku soo maray riwaayaadkii kale axaadiistaasna waaba inoo dambeeyaan oo waaba baabkan ayay inooguba imanayaan marka ayuu sheegayaa iyo dee waxa ay leedahay ama dee fadli ay leedahay oo wuxu uhi fa inaa anagu kharajnaa waanu baxnay maca nabiy illaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay maciisa abun abu saciid baa leh waa abu saciid oo laba abu saciid baa isukee dabagalaye waa taabiciga abu saciid mawla lmahri ayaa wuxuu yihi adunu waxaan u malaynaya anahu qaala aba saciid alkhudri sacdi maliki inuu yihi xataa qadimnaa cusfaan intaan shaki ka galay adug way baxeen meel bay tegeen haddaba halkii inuu yidhi xataa qadimnaa waanu baxnay rasuulka ilaahay ilaa aanu cusfaan meesha la yidhaa aan nimi taas shaki baa ka galay adugu meeshaasay yimaadeen cusfaanna waa meel makiya madiine kolley dariiqa uba dhexe adigu udhaxaysa oo xagga maka usoo dhaway maka idhahaan saddex marxalo haddaanay kaba yarayn ayay uba jirtaabo malaa dariiqii hore een dariiqan dee markaa khadbaka sariica aan ahayn waa mari jiraybe fa aqaama biha layaaliya habeeno ayuu rasuulka ilaahay halkaa joogay fa qaala naasu dadkii baa la yidhi waana intii hadda maka lama furan weli markaas oo dhulkii dee cabsidii iyo colaadii way jirtaa weli carabina may soo wada islaaminba markaa colaadii madiine dee loo baqanayey waanay kaba dheeriyinyod faqaala naasu dadkii baa waxay yidhahdeen inagoo halkaa joogna wallaahi baanu ku dhaarane maa naxnu anagu maanaan ahaanin haahunaa halkan fii shayin wax waxtar leh waxna anfacayo oo taas dhib kale baan ka baqanaynaayo halka joogitaanka iyaga halkani wax faa'iidooy leedahay ama wax annaga wax noo tarayo anu ku suganahay ma jirto taasay is yidhaaheen waabatan maxay taa u yidhahdeen waina ciyaalana waa dadka yagii dee amaatidayadii weeye dumarkoodii iyo carruurtoodii bay sheegayaan lakhuluufun waa kuwa raggii ay ka maqan yihiin haddii la idhaha alxayun khuluufun oo kale oo markaa reerkii raggii ay kaba maqan yihiin ee dumarkii iyo carruurtuna ay baaqi ku yihiin baa khuluuf lagu magacaabaa wayo inaan hore taa ugu soo maray xadiid dheeraayo oo xaggii tayamumki iyo mucjize rasuulka ilaahay mucjizaadkiisaayo haweeney iyagoo dee biyo la waayey oo may markii dambada biyu ay dheeraayeen ay soo kaxeeyeen oo awr u raraayo markii dambe taas lafti saasaydan kuma soo maran fil horta saxiix bukhaarina uu ku sugnaanay bal waxa weeyaan alkhuluuf waa markaa dee reerkii laga maqan yahay raggii ay kaba maqan yihin waxay leeyihin madiina dee waa naga halkan kaba joogna dadkii ama ciyaalkii waa raggii way kaba maqan yihiin oo dee waanu u cabsanaynaaba waa taas wey maa na'manu calayhim uma aamin noqonayno in dee lagu soo duulo oo cadow noo soo daba maro dadkaa badan ee acdaadii aaminba kama nihin saasay is yidhaaheen dhexdooda fabalaga dalika الnabiya salى اllahu alayh wasalam hadalkaas baa rasuulka ilaahay gaadhay faqaala wuxuu yihi ma hada aladii muxuu yahay kan ama waxaan balaganii isoo gaadhee min xadiisikum sheekadiina iyo warkiina waxan aan maqlay isoo gaadhay warkiinii muxuu yahay laa adri ayatahumaa qaala waa shaki horta shakigana waa abu saciid اlkhudri waxaan uu ku shakisayeyna waa hadalka dambe markaa hadalka may laa adri waa sadr baa ka boode maa adri kayfa qaala waa laba shakee ma ogi sida uu yidhi oo macnaa waxa weeyaan rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kale u dhaartay laakiin cibaaradii uu isticmaalay ma waladii axlifu bihi bay ahayd mise waladii nafsii biyadi labadu waa dhaarun waladii ka axlifu bihi aan ku dhaaranayo waa ilaahay subxaanaه watacala almuqsam bi wallah waladii nafsii biyadina waa ilaahay labadoodu leeyahay shaki baa ka galay imaka ma garanayo ma adri ma ogi oo ma garanayo kayfa qaala waa abu saciid oo waa wixii uu rasuulka ilaahay ka cabiray markaa uu dhaaranayey ma wuxuu yihi waladii axlifu bihi mise wuxuu yihi waladii binafsi biyadi intaas baa shaki uu yahay de waana isla macno un ee cibaaradii un haddaba laqad hamamtu waxaan ku hamiyey ina waa kan jawaabtii qasamkuye wallaahi baan ku dhaartay waxaan ku hamiyey aw in shitum halkana laa adri ayatahumaa qaala waa shaki kaleo abu saciid alkhudri ah oo maxay tahay shakigan kalena inuu yidhi laqad hamamtu iyo inuu yidhi in shi'tum waa intaas inuu yidhi waan ku hamiyey iyo in shi'tum haddaad doontaan laaamurana binaaqati ama laqad hamamtu laamurana an amura binaaqati weeye taas ayaan ku hamiyey ama haddaad doontaan sidaasaa yeelaya ayaa shaki ka galay oo laa adri ayatahumaa qaala labadan lafta ama laqad hamamtu ama in shitum ti uu yidhi ma garanayo dee wakti dambe u ina warinaya oo wakti dambena waktigan uu xadiidka sheegaya maxaa rasuulka ilah yidhi laamuranna waxaan amri ama waxaan haddaad doontaan waxaan amri binaaqati hashaydi turxalu in la raro ujeeddadu waa heer de waa wixii rakuub bay ahaydba wixii uu ku fadhiisanaya kooraheeda ahaa iyo wixii laga hoosaysiinayay waxyaalahaasba weeyo dee markaa way iska deganaayeen geli waa kaa ama rawaaxishoodii way iskaba daaqayeene in dee raxligii lay saaro raxligu waa wixii dee ama heeryadeedii iyo kooraheedii iyo wixii anturxala hashaydi uma laa axullu markaa dabadeedna markaa la raro dabadeedeen kuma fadhiisteen dhaqaaqo laa axullu ma furayo laha ay linaaqati cuqdatan guntin xataa aqdama almadinata ujeeddadu markaa rarkii laba saaree koori iyo wixii kale laguma xidho cuqdo cuqadii dee raxliga kaba midayna markan wixii la rarayo heryadii iyo wixii la saarayo ama wixii kale koori xarhkaa lagu xidhxidhayaayo waxyaalaha la haddaba cuqdooyinka iyo guntimaha xarhkii la xidhxidhay marna rarka kama dhigayo weeye ilaa aan madiine gaadho rarkii kama dhigayo waxaan wadaya socodkaasaan ku jiraya marna rarkii lagama dhigayo waana masaafo dheerada madiine ilaa aan madiine kama gaadhayo uma laa axullu laha ay linaaqati cuqdatan waa guntin min cuqadi raxal iyo dee wixii laguma raray xataa aqdama almadiinata ilaan saa yeelo bal markaa sidaasaan kuba hamayey ama aad doontaan dee kollayna waa ku dhaqaaqa rasuulka ilaahi wa qaala waxaanu yidhi allahuma ilaahay ow ina ibraahima ibraahim xarama makata maka ayuu xaram kaba dhig uu xarimay laakiin dee taxriimkani waa majaazsan hore soo maray waataynu soo maray ilaahay inuu xaram ka dhigay khalaq qabla dee waa markii uu samooyinkiiyo dhulkaba abuuray nebi ibraahim markaa maba jirin ee waxa weeyaanun wuu muujiyey weeye taxriimkii ayuu muujiyeyba xarama makata fajacalahaa xaraman xaram buu kaba dhigay dee aynu soo marray khasaa'is leh wainii aniguna xaramtu lmadiinata madiine ayaan xarimay xaram kaba dhigayoo xaraaman ay wajacaltu ha waxaan kaba dhigay xaraaman wax dee meel muxaram oo daaqeed iyo dhirteed iyo ugaadheedba ay xurmo leeyihiin ama xaraam baan ka dhigay maa bayna ma'zimayha inta labadeeda buurood udhaxaysa waa labadii buurood inta udhaxaysa kolley alma'zim asalka hore oo laftiga maazim almad buurtana way yidhaaheenba almadiiq bayna aljabalaynna waa meesha yar cidhiidhiga ee marinka ah ee laba buurood udhaxaysana ma'zim waa la yidhaah oo kolley xajka oo kale iyo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaam cimaatinkiisa iyo socodkiiyo xataa kutubta fiqiga oo kale iyo waxay dariiqa intay dariiqi dhahaan dariiqa caynkaasu ka tegayaaba wuxuu kasoo laamayaa dariiqa alma'zimeyn oo waa laba buurood dee dhexdooda halkii rasuulka ilaahay kaba soo laamay markii uu carafo kaba yimi musdalifo imanayay laakiin halkan imika maxaan kuba fasirnay oo macnuhu uu yahay maa bayna jabalayha dee waati aynu soo maray laba buurood dhexdood cayr iyo thawrba inay xaram tahay imika markaa dariiqa ama madiiqii loogama jeedo ee waa labadeeda buurood ee ay udhaxayso ee uras intaa udhaxaysa xaram baan kaba dhigay wainii xaramtu lmadiinata xaraaman faxarumat xaraaman ama fajacaltuha waxaan ka dhigay xaraaman ay xaraman maa bayna ma'zimayha oo maxay ah alla yuhraaqa fiiha damun waaba dee xaramnimadkii inaan dhiig lagu daadin oo dee dagaal iyo waxyaalo lagu dagaalamin walaa yuxmala fiiha aan lagu qaadin oo dhexdeeda silaaxun hub liqitaalin dagaal daraaddeed lagu dagaalamayo aan hubna la qaadan walaa tukbada fiiha aan la lulinun caleentii laga daadsan shajaratun geed ilaa licalfin waa istase muhima oynu imika casharkii xalay aan inooguba sugnayn oo waxaynu soo marnay xalat inaan geedkeeda la goynahayn ama caleentiisaba aan la daadinahayn taas uu xurmo leeyahay xadiidkana maxaa istisna saynu makaba usoo marnay ila alidkhira idkhirkii uu rasuulku kaba soo reebay noocaa cawska ama daaqaba ah uu kaba soo reebay tana muxuu yihi walaa tukbada tukbadu walaa tukbada wa an laa tukbada fiiha shajaratun ilaa licalfin calfi mooye calfigu horta waa masdero haddii la yidhah dee calafa yaclifu calfan xayawaankii oo kale waa calfiyey oo dee wuxuu siiyey wixii uu calfan laha ama uu cuni lahaa waa sax laakiin marka la sheegayo waxaan la cunaya ee ama heed ha noqdo ama caws ha noqdo ama waxaase taa iyada alcalaf baa la yidhaha laamta waa la fadxiya laakiin masderka laamtu way reeban tahay calafa yaclifu calfan haddaba geedkii haddii aan laantiisii la jebinahayn aan la goynahayn qarad kale aan looga jeedine dee la lulo ama wax lagu si caleentii un loogaba daadiyo waxa looga daadinayaa tahayna dee in xayawaan la siiyo calfi taa waa lagaba soo reebayo taas waa iyaduna de laantii wax la yeelin aan la jebin aan la goyn haddii ay noqoto in laga daadiyo un ama wax dee lagu lululo oo laga daadiyo caleentii waxa loo daadinayaana looga qaadanayaana calfi daraadii ay tahay taasi waa laga soo reebo shay jaa-izay noqone wixii inta ahayd iska daa laakiin goyntii iyo de jebintii iyo waxyaalahaasi iyaguma banaaneen allahuma baarik lana fi madinatina allahuma baarik lana fi saacina allahuma baarik lana fi muddina allahuma baarik lana fi saacina bal nuskadayda seen baa dhacday takraar ee inay ducadii ku celcelinaya rasuulka ilahi aduu duceeye saddex goor baabuu ducaynaya taasay tahay nuskooyinka qaarkood inay la socon takraarku aan arkayba اللهم بارك لنا في sاacنا اللهم بارك لنا في mdنا اللهمa بارك لنا في مdينتنا اللهمa اجعل iلaه yeel مع البركةi بركada aad dhigtayba بركتayna laba بركood noo laablaab weyo noo ziyaadi بركadeeda والdي نفسي بيدي weli رasuulka ilah مdينة dabadeeduu jooga markan uu ducaynayo waa markii hadalkaasna dadkii uu kaba maqlay ilah baan ku dhaartee ma min المdينةi مdينة kamid maha شhicbon meel iyado dee karin ah oo شhicb kolley in badan buu kitaabka kuba soo noqnoqdaa sheekuna wuxuu culamaa luga ka soo naqlinayaa wاlfurjaة الnaafidatu bayna meesha yar banaan ee laba buuro dhexdooda ama buurdee dariiqba noqota fi ljabal ama meel kalina taas baaba la yidhaah adariiq fi ljabalba ama alfurjaةu bayna jabalayn taas waa mid in annaqbuna iyada nafteeda taasay kuba fasireen laakiin halkan waxaan kaba dhiganaynaa wadooyinkeedii iyo madaakhisheedii meelshii laga soo gelayay madiina unbaan kaba dhiganaynaa sia xadiis inoo dambeeyaba lagu fasiri doono haddii a la yidhaaho oo sheekhu halkan anqaabta wuxuu le ma min almadinati shicbun walaa naqbun naqbina wuxuu imaka isagana soo naqliyey cala almashhuur in kollay fatxo nuqbi haddii la yidhaahna way soo naqliyeen waa shicbi oo kale ama adariiq fi ljabal lakiin wuxuu ka soo naqlinaya qaala alakfashu anqaabu lmadinati duruquha wa fijaajuha iyadaanaan ku kaaftoomayna anqaabta madina waa wadooyinkeeda iyo madaakhilsheeda iyo meelahan laga soo galay iyo meelihii adigu wadooyinkeedaas weeye akfashna uu kasoo naqliyay kolley akfashyaduna way badan yihiin dee saddex nin baa ugu mashhuursan oo akfashka weyn iyo ka dhexa iyo ka yar ay dhahaan laakiin sunawn suyuudi baan ujeedaa kitaabkiisan almuzir ee culumta luqada ah waana kitaab kolley muhima luqa weeye iyo taas lakiin wuxuu u alifay sida kutubta musalax oo kaleo anwaacdii musalax oo kale shaadkii iyo mutawaatirkii iyo wixii iyo mutalifkii iyo mukhtalifki iyo wixii abwaabo haddana luqa ayuu dee taas siiyay waana kitaab madbuuc oo muhim ah laba mujalad ku madbacaysan wuxuu soo arooriyaa koob iyo toban akfashoo naxwiya markuu halkaa alqaabtiyo joogo macnaa waa koob iyo toban inoo nuxaada kaba inoo mid kastaba akfasha la yidhaaho laakiin kolley saddex baa ugu mashhuursane saddexii kuu yahay markaas imaka halkan adigu muhimku waxa weeyaan ninkaas luqawiga ah ee akfash la yidhaha ama naxwiga ah ayuu kasoo naqliyay inuu leeyahay anqaabu lmadinati duruqaha wa fijaajuha bal markaa taasaan ku daynaynaa waxa weeyaan ama karin iyo meel buur oo dee dariiq ah oo l laga soo geli kara haba noqoto madina ama wadooyinkoodii kale haba noqotee ma jirto shicbi ama naqbi ilaa calayhi malakani waxaa korkiisaa laba malag oo yaxrusaaniha ilaalinaya xataa taqdamu ilayha ilaalin baa jirta buu leeyahay rasuulka ilaahay waxaa ka baqataan ma jirto meel kastoo laga soo galaba malaa'ig baa joogta gaadh ka ah oo ilaalinaya ilaa gaadhaan saas weli xadiiskuu inoo socdaa uma qaala linaasi markuu rasuulka ilaahay duceeyey una sheegay madina inaanay ciyaalkoodii iyo dumarkoodina waxay uga baqdeen aanu jirin ay waxa weeyaan ilaa shan tahay oo gaadh lagaba hayo inta ay kaba maqan yihiin ayuu yihi irtaxilu guura inarara fartaxalnaa waanu guurnay buu ihi faaqbalnaa ila lmadinati xaggii madiinaan usoo kacnay fawaladi naxlifu bihi aw yuxlafu bihi ashaku min xamaad shakigu maanta abu saciid maaha waa sheekhii muslim inuu yihi markaas lafdigii abi saciid fawaladi naxlifu bihi waxaan ku dhaartay ilaah lagu dhaarto ama yuxlafu bihi waa ficilkoo la majhuuleeye un waa isla mid un ilaah baan ku dhaartaye maa wadacnaa maanaan dhigin rixaalanaa rixaashaeedi jamcu raxlin waa wixii dee iyaga neefkan geela saarnaaye heeryadiisii iyo koorihii iyo wixii kale bal ay u dul yaalay maanaan dhigin xiina waqtigan dakhalna lmadinata madiine gallay xataa qaara calayna ilaahayna soo weerareen banu cabdillahi bni kadafan reerkaa banu cabdillahi bni kadafan la odhanayo reer kadafan kaba mid a macnaa inta ay madiine ka maqnaayeen waa kan rasuulka ilaahay sheego wax ka hor joogayna may jirin way ilaashoonayd waa la ilaalinaya markay iyagii soo gaadheen de iyagiibaa markaa xilkii iyo ilaalintii la wareege iyagoon rarkiiba hagaagba u degin oon rixaashoodii furin ayaa weerarkani kuba yimi nimankaa banu cabdillahi ibni kadafan lama yidhaaho kale banu cabdillahi ibn kadafan reerkan kadafan reer de iskaba ballaadhan buu ahaayo madiina xaggeedaa bari iyo degi jiray oo waa reer aada u ballaadhnaa kadafan oo dee qayb weyna kaba ahaa nimankii axzaabtaana qayb weyn kaba ahaa banu cabdillahina waxay leeyihiin markii hore fi ljahiliya banu cabdilciza la odhan jiray malaa markay islaameen baa banu cabdillahi markii dambe loo bibxiyo rasuulki ilaahay baa kuba magacaabay waayo banu cabdilciza baa la odhan jiray waa jirib markii dambe carabna markii banu cabdilciza iyadoo loo yaqaanay banu cabdillahi loo bixiyey ayay ku u bixisaa la yidhi ay ku magacaabi jirtay banu muxawala manaa waa kuwii la bedelay magacoodii waa ilmahooda banu muxawalay odhan jireen carabiye bal adigu kuwaasaa na soo weeraray bui de kolley waxa weyn ma yeelina way yimaadeenoo ciidankii baaba jooga oo taas laakiin wuxuu wadaa bal ximaayadii jirtayoo wamaa yahiijuhum iyaga muu kicinahayn oo ama ma shuqlinahayn qabla dalika waqtigaa horteed intii aanu kaba maqnayn shay un shay wax dee iyaga kiciya oo colaad ku kiciyo jiho kale ah oo ay ku jeedaan oy kaga jeedaan madiina markii hore maba jirin ee waa ilaalintaasun bay hayd oo macnuhu iyagii waa kuwan oo intii ay maqnaayeen buu leeyahay waxay ay taa maxruusadaasaa rasuulka ilaahiyba sheegay nimankan soo weerarayna intii intaa ka horreysay wax ka hor joogay madiine iqaaradeeda may jirin colaad kaloo haysatay oo cadow kale ay kuma jeedeen ama ay iyagu iska eegayeenna may jirinoo caadi bay ahayd ilaalintaasaa jirto dee rabbi baa ka sarfinayay markii ciidankii yimi waa kuwan oo ciidankiisii baaba dee u joogo rasuulka ilaahi asxaabtiisii ayay yimaadeen intii hore dee wax ka hor joogaa jirin ilaalintan baa jirtay buu leeyahay iyaguna may mashquul may ahayn oo cadow shuqlinayay oo ku kicinayay inay xaggooda kuma jeedaan taasi may jirin e ilaalintaasaa jirtay rasuulka ilaahi sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo wuxuu leeyahay haaja sharu iyo haajat alxarbu iyo haajaha annaas macnaa taxarakat oo xarakuha weeyaan oo wax iyaga dhaqdhaqa ku dhaqdhaqaajinayay xag cadow keliya ama shuqlinayay oo ka jeedinayay madiina oo ka hor joogsaday intaa horena may jirin oon ximaayadaa rabbi subxaanaه watacaala ahayn وxadثna زهير بن حرب qال xadثna اسmاعيل بن عuلية عن علي بن المبارك qال xadثna يحيى بن أbي kaثيr qال xadثna أbو سعيد mولى المهriي o xadiiثkii n drqdiisii weeyo markaa lama odrhanayo waa kan oo xadiiث kaleba waa leeyahay ee waa kii hore un عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في sاacنا ومدنا واجعل مع البركة بركdaa noo barakaysay sاac iyo mdka weliba barakatay noo laablaab weeye oo barakada mceeda laba barakaba yeel oo ujeedadu noo ziyaadi barakadii waa barako badan oo مضاacaفa ayuu ilaahay weydiisanaya oo madiine weydiinaya وxadثna aبوبكر بن أbي شhaybة qال xadثna عubayd اللhi بن موسى qال أخبرna شhaybاn xا وxadثnي اسحاq بن maنصuر qال أخبرna cبدالصمد وin cبdالوارث waa rag aynu soo wada aragnay qال xadثna xرب yعني بن شhdاd xرب بن شhdاd waa nin ثiق ah oo aتباع taaبiciintii raggoodii waaweynaa kaba mid ah taasba weeyo ثiق oo kolley de أxاadiث buu leeyahay kitaabke kilahuma عن yaحيى بن أbي kaثيr بhda الاسناad مثlh waa isناadkan kilahumana waa xرب بن شhdاadkan iyo sanadka shaybaan ibnu cabdiraxmaan naxwi labadoodaas baa yaxya ibn abi kahiir isnaadkuna waa isnaadkii hore cali bnu mubaarak kagaba wariyo abu saciid mahri mawla mahri can abi saciid alkhudri intaasun baaba ka dambeysay xadiidkuna waa kii hore mid laba mida وxadثna qتaybaة بن سacيidi qال xadثna layث عan سacيid بn abi سacيidi عan abi سacيidi mawlى اmahriyi أnahu jaءa aba سacيidi الkhudriya bal waa xadiidkii dariiq inoo dambeeya oo xadiidkii uun ah kolley weliba dariiq kalena waa kasii dambeeya weli in abu saciid mawla mahrina waa ku sugay oo dee saddex goor buu halkan soo celceliyo waa xadiid keliyana mar keliyaan ka tirinay taas waxaana ka horeeya saciid ibn abi saciid oo hore inuu usoo maro oo waa saciid ibn abi saciid almaqburi weeye kaysaan abu saciide waa ninka aynu soo maray taabicigaba ahaa aabihiina waa taabiciye saciid ibn abi saciid weeye almaqburi kitaabkaynu marar hore kusoo aragnay ama waa dee nin abu hurayrena wax ka wariye aabihi abu saciidna wax ka wariye san oo kalena dee halkana waa kan warinayo nin kitaabka riwaayaat kala duwan kuloo siqaa weeye haddaba abu saciid mawla mahri ba muxuu yihi anahu jaa aba saciidin alkhudriya aba saciid alkhudri buu u yimi layaaliya alxarati habeenadii xara ayuu u yimi marka waa waqti aada u dambeeyey weeye fastashaarahu uu la tashaday fi ljalaa'i qaxid min almadinati madiina uu kaba qaxo dhibtan kalee jirtay xagga dagaalo iyo dhibtan dee xagga dhaqa dee ka haysatay isaga dee noloshii taasba weeye layaali alxara xara waa ta aynu soo maray kolley oo madiina laba xaro waaweyn bay u dhaxaysay laba xaroo kale ha sheegeene laakiin iyagu bay ku kala xidhnaayeen labada xaraamo la kala xidhiidhsanaayeen alxarana dagaal aada u mashhuur ahaa buu ahaa oo madiine saddex iyo lixankii hijirada kollay kaba dhacay duleedkeeda xara iyadoo uu ciidan badan oo reer shaam kaba yimi uu madiine kuba soo duulay waana ciidankii markii dambe ku dambeeyey maka aynu soo maray kacbada xataa inay wax weyn yeeleen ibnu zubayr intay xusaariyeen laakiin iyagu markaa lama dirine xusein ibnu numayr sikuuni markii ay maqleen yaziid baa dhintay ay soo noqdeen daba saddex iyo lixankii hijirada ayay ahayd oo markaa yaziid ibnu mucaawiye waqtigiisii oo dee kollay reer madiinana ay qayb iyaguna dadkii kasoo horjeestayba ama ay kaba mid ahaayeen dad badan oo reer bani umaya in magaalada lagaba saaray ayuu ciidan badan usoo diray oo markaa reer madiinana ciidan baa kaba baxay dee iyaguna xare ayaa lagu dagaalamay oo ciidankii reer madiine ayaa la jebiyey kollay nin xandalat bn abi caamir watay alqasiil اmalaaئika iyobaaba dee markaa watay ciidankii adugu markaa magaaladiina way soo galeen oo si xun bay u galeen oo de adugu magaaladii ciidankii baa lagu fasaxay saddexishoo dhan bayba adugu wixii la doona la yeelaya waxii la doonaba la samaynaya dad aad u badanna way dhinteen dee baqaaya صaxaabana abu saciid iyo jaabir ibn cabdillaahi rag baa joogay markaas markii adugu ay madiine ka faaruqeenna waa kuwa madiine u kacay xagga maka markay qudayd marayaan baa ninkii watee muslim ibnu cuqba selafkuna ay odhan jireen musrif ibnu cuqba waa ninkaa madiina dadkaa ku fasaxay ciidanka ayaa dhexda halkaa ku dhinto markaasuu ninka aynu soo marnay xusein ibnu numayr isakuni adigoo uu la wareegay ciidanka qiyaadadiisii uu madiin maka tegay oo dee muddo iyagana ay dhibtaa ka geysteen ilaa markii yaziid dhinta ay iyagu kala tegayeen oy dib u noqonayeen haddaba taas bay ahayd habeenada dhibtaa weyne ay jirtay ayuu u yimi marka horena xagga mashaqo noloshiina way jirtay aljalana waa tan dee waa guurin meesha ama qaxid wax laga qaxaba taas faاstaشhaaru fi اljala min اmadinati washaka ilayhi wuxuu uga cawday ascaaraha waa qiimaheeda qaaliga ah dee waaba taas oo meel dhibtaasi ay kaba jirto oon wax soo gelahaynba iyo wakatrata ciyaali dadkiisa badan uu nafaqaynayo waakbarahu waxaanu abu saciid mawla mahri uu sheegay aba saciid اkudri allah sabra lahu inaanu usugnaanin adkaysi u adkaysto calaa jahdi lmadiinati madiina mashaqadeeda iyo gaajadeeda inaanu adkaysan karahayn dhulkaas uu doonayay inuu guuro dee bal maalan barwaaqada ah faqaala lahu wuxuu ku yihi wayxaka waa abu saciid baa la hadlaya aba saciid mawla lmahri laa amuruka bidalika anigu inaad guurto ood madiino ka tagtood reerkaa ka rarta kuma amrayo sababtuna dee dhib kali waa jiraa laakiin wax ka weyn baa jiro oo ah kudhaafaya markaasoo inii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu laa yصbiru axadu calىa la'waa'iha waa xadiidkaynu xale soo maray fayamuuta intanaa kor ku dhinta markaa intuu adkaysta halkaa kuma dhinta ilaa kuntu lahu shafiican aw shahiida shafiic baanu noqon ama shahiid bal waa tan aan lahayn awda shaki waxaan loogaba dhigay dee haddaynu saxaabi hore soo maray dhowr saxaabi ama rag badan oo asxaabtii ah oo rag kala duwan ayaa sanay kuba wariyeen haddii bimacnaa wow lagaba dhigana labadii labadan arrimoodba shaksigi way u kulmayaan weeye ilaa kuntu lahu shafiican aw shahiidan yowma alqiyaamati ida kana musliman waa qeyd muhima oo dee ruuxii gaalka ahaa ama madiinaha ku dhinto ama makaha ku dhinto ama si kale haba dhintee isagu shafaaco shaqo kuma laha wax uu ka helayaa ma jirto laakiin ruux hadduu muslim yahay u adkaysto gaajadeedii iyo rafaadkeedii dee arrinkaa weyn iyo fadligaa weyn buu mudanaya markaa dee taas arrintaa daraaddeed ugu adkaysta buu leeyahy xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabd لlah بn نmayri وabu quraybi جamيعا عan abi usamata wlafd labi bakri wabni numayri bal saddexdooduba waxay ka wada wariyeen abu usama xamaad eh laakiin lafdiga inoo soo socda abu qurayb lafdigiisi maahe waa labada kale lafdigooda oo qaala waxay yidhaheen labadoodu xadaثna abu usamata can اlwalid bni kahiiri qala xadaثanii saciid bn cabdالرaحman ibn abi saciidin اlkudriy markii dhaweed saciid ibn abi saciid baan soo hayno waa almuqburi baan idhi saciid ibn cabdالرaحman ibn abi saciid markaa waa nin kale oo aalkii dee kaba mida abu saciid اlkudri ba awow u ah aabihii cabdالرaحman ibn abi saciid oo taabici dhaxaa horeynu usoo maray kitaabkan ugu soo maro waa nin iqa ah laakiin ninkan muslim xadiidkan unbuu isagu kaba wariyaa saciid la yidhaaho waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah xafid ibn xajarna maqbuulkii aan soo sheegnay istilaaxiisu wuxuu yahay buu kaba cabiraa imaka taqriib walow de ibnu xibaan uu kitaabkiisa iqaad uu kuba sheegay muslimna aduwa xadiidkan waana xadiid mutaabaca un halkani أن cبدالرحمن xdثه abيه baa u waramay عن abيه abي سعيidi isna abيه abu سعيid أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة قال وxuu yihi waxa odhanaya dee isagu cabdiرaحmaan baa odhanaya oo in أbو سعيida ثuma kana wuxuu أbو سعيidi أbو سعيid يأخذ mid qaada وqاala أbو بكri يجiد manaa labadii sheekhe uu yihi lafdigay leeyihin mid abubكر بن أbي shayba buu ahaa midna محamed بن cabdاللahi بن نmayr buu ahaa lafdiga iyagaa le kii abu qurayb maaha labadoodii baa lafdi yar ku kala duwan isaga in abubakrin riwaayadiisu maxay ahayd waa ibnu abi shaybe ثuma kana abu saciidi yajidu axadana fii yadihi طayru fayakfukuh ama lafdiga isagu ibnu numayr ama moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr muxuu ahaa ثuma kana abu saciidi yaakudu axadana fii yadihi طayru fayafukuhu min yadihi ثuma yursilu intan yajidu iyo yaakudu macnuhuna waa kollay mid keliya unbuu noqonoo uma kaana wuxuu abu saciidin yaakudu mid qaada ama qabta axadana axadkayo waa midka annaga naga mid ah ama inankiisana cabdiraxmaan ha noqoto kuwii kale haba noqoto ruuxii dee iyaga kaba mid aha oo fii yadihi طayru macnaha xaal uu ku sugayo gacantiisa shimbirte shimbiraha madiina uu kaba qabsaday kaba midi fayafukuhu uu ka furayey kasii daynayay min yadihi gacantiisa intuu ka furo ka furfuro ayuu uma yursiluhu sii daynayey haddaan laftiga kale egnana uma kana abu saciidin waxaa yajidu mid hela axadana axadka annaga naga mid ah ee dee dhalinyaradoodaasa fii yadi iyadou kuba sugan yahay adayru dayr uu ku sugan yahayo fayafuku min yadi uma yursilu macnu waa maxay ee waa xaram buu rasuulka ilaahay ka wariyey sidii saxaabo kaleba ay ugaba wariyeen xaramnimadkuna waa maxay waa wixii ugaadhiisoo dham oo iyaguba ammaan leh aan la taaban ahayn haddaba hadday dhacdo inuu abu saciid alkhudri arko axad ama inamadiisii kaba mida ama dadkaasoo shimbir uu qabsaday oo shimbiraha madiine kaba mida haysta kumuu daynayn intuu gacantiisa ka qaado ka furfuro ayuu duulinayuu sii daynayay sababtu dee waa in la taabto ma aha in markaas la ugaadhsadona ma aho waa ficlan buu tii ufulinaya waa iyago xaramnimadkii ay ahayd dee inay may banaanayn marka intuu midkaya oo shimbir haysta uu arko dee meelaha uu kasoo qabsaday wuxuu doono shimbirkaasi haba noqdo waa ka sii daynayay buu leeyahy xadaثna abu bكr بن abi shaybata qala xadaثna عaliي بن mshiri عan الshaybaniyi عan yusayr بn cmri عan sahr بn xunayfi qala anahu qaal صaxaabi kaleo axaadiistii xaramka inoo warinaya usayr ibnu camrin kolkol usayrna waa la yidhaha halkaa ya-da bedelkeeda hamsa camrikan bedelkiisa jaabir waa la yidhaaha waa nin kole jaliiloo horena aynu usoo maray oo dad reer beder kaba mid ahaa oo waqtigiisiina cali bnu abi aalib radia allahu tacala canhu ardaahu basre uu waali ugaba dhigay waa khilaafadiisii mala waqtigaas baanu dhintay oo dee laba yidhaha cali baa shan kuba takbiirtay shan goor buu allahu akbar yihi waa reer beder qaala ahwar wuxuu yihi markaa sahl ahwaa uu ishaaray rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay biyadii gacantiisa ila lmadiina malaa way ka baxsanaayeen xagga madiinuu gacantii ku fiiqay faqaala wuxuu ihi inahaa xaramun aamin waa kaasaa dee ilaahayba qur-aanka xaraman aaminan waa kaa kuma sifeeyey makeetan waa xaram aamina ya'manu fiihi طayr waya'manu fiihi shajar waya'manu fiihi nnaas xaram aamina wey وxadثna abu bكr بن abi shaybةa qala xadaثna cabdة عan هisham عan abihi عan caiشhaةa qaalat qadimnaa waanu nimi almadinata wlxal hiya wabiئaة iyadoo xanuun badan wabiئa manaa waa dat waba inoo waa xanuun badan oo alwaba waxaa la idhaha ama halamada amaha laba gaabiye cudurka caamka ah maaha daacuunka un daacuunku uu kabaha kaba mida ee cudurka caamka ah ee dee qaaliban dadka wada asiiba xumad ha noqoto xanuun kale ha noqotee bada ahayn aqoon hawadeeda iyo biyaheeda aan aqoon waa lagu xanuunsan jiray oo may ahayn dee adigu dhimashadu yaanay badnaaninba lakiin taas saxaabadii rasuulka ilaahay ba marka ay timi san caaisha axaadiisteedii kale imaka halkan laba inoo sheegay waa la wada xanuunsaday abubakar iyo bilaal iyo dee kolley waata kutubtada inooguba sugan saxiixaba inooguba sugan bilaal oo kale iyo markaa dee markaa uu xanuunkee xumadu qabato markay xumadu kaba erjoogsato inuu maka iyo xanuunsanayo xusuusanayay uu lacnadayo raggii dee sanaadiidii quraysheede sababta u lahaa dee inay sooba baxaan iyo uu lahaana talo beri uun shiciradiisii alaa layta shicri hal abitana laylatan biwaadina waxa ihi idkhiru wajaliil malaa idkhirku halkaasu kaba baxay iyo bal markaa taas uu lahaayo way ku xanuunsadeen markii hore haddaba waxay tidhi iyadoo xanuun badan ayaa niba webi ah manaa waba iyo xanuunkaa badan bay lahayd kale xubad bay lahayd jaahiliyadna waa lagu yaqaana yatrib waa ti aynu soo marayna markii asxaabtii rasuulka iyo rasuulka ilaahay cumrat lqada yimaadeen inay yidhahaan waxaa idin iman doona wafdi wahanatum xuma yatrib yatrib xumadeedii ay tamar dareysay daciifiso arrin bay soo naqliya de malaha baa iska yar qolo kastaaba waxyaale caada ama wax la lahaayo jaahiliyadii ay lahaayeen oo in markaa ruuxa qariibi yimaado oo kale iyo de kolley waa xanuunkiisa inuu ku xanuunsado waa la filaye oo waktiyadaa hore de qablalsilaab bay ahayd ayaa waxay odhan jireen si aad uga badbaado wabaheedan sida dameerka uci oo dee tay dhacaysay de waxay ka badbaadide inay sida dameerka uciyaan oo kale ay leeyihin waxbay taasi idinkaga badbaadaysa haddaad sida dameerka ucido xumadii baad ka nabadgelaysaa oo xataa ashxaabta qaarkood dee kutubta xadiidka iyo shuraaxda inoogama sugan barhkood ay lahaayeen haddii dee anoo ka cabsanayo arada aan sida dameerka uciyo dee nin cabsi badan baada ama nin fulayaabanaha iyo waxyaale barhkoodna ay kuba gabiyayeen ama ay ku shecrayeen waa waxay lahaayeen oo xaafidiya baa soo naqliyeen bal haddaba meel saasay ahayd faاshtaka abu bakrin abu bakr baa xanuunsaday washtaka bilaalu bilaalna uu xanuunsaday falama ra'aa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay markuu arkay shakwa asxaabihi asxaabtiisa xanuunkoodan dee haw aanay aqoon beled aanay aqoon biyihiisa aanay aqoon way ku xanuunsadeen oo sadna xaaladiisu ahayd ayuu qaala yihi allahuma ilaahayow xabib ilayna اmadinata ilaahu madinana jeclaysi kamaa xababta makata waka bilaal iyo ay xusuuseen laa kalo maalin un dhulkii maan arki buu lahaaba saaad maka noo jeclay kama xababta ay ilayna iskama qadar aan dee waa wixii ku tacaluqaysa kan xabab ilayna almadina kama xababta ilayna maka saad markii horeba maka noo jeclaysa oo shadda ama jacaylka iyagii maka aan u qabnay mid kaba sii badan wa saxiixa ilaahu noo caafimaadi meel caafimaad loofayow ilaahu noogaba dhig de ilaahayna waa aqbalay oo xumadeedii meel kalaa loo raraya wabaarik lana noo barakay fi saaciha wamuddiha waxawil ilaahu u bedel xumaha xumadeedan waa wabuhu xumad buu ahaaye ila ljuxfati juxfo meeshaa la idhaaho waa meel kolley magaalada raabiq aagaheed ahayd oo miiqaadka markii horeba aynu kusoo maraynay miiqaadkii dadka kaba yimaado sham iyo masar iyo ay miiqaadkuba ahayd waqtigaasna sida khadaabi iyo qoloyna ay yidhaahaan yahuud baa deganeed oo qoom gaalaa deganaa de waxaana ku sugan buu leeyahay marka halkan sharaxo inay daliilayu tahay banaanida ay banaan tahay in gaaladii xanuun iyo halaag iyo waxyaalaha laguba habaaro in muslimiintii loogu duceeyo caafimaad iyo beledkooda dee u nabad qaba ufayoobaada taas oo kaleo u barakooba dhibtii lagaba faydo bal taas waana madhab ulculamaa kaafa ayuu leeyahay taas labada xaalaba ee banaanideeda qaadiciyaad buu kasoo naqlinayaa ayaa yidhi baryadan la baryayaa tawakulki iyo tala saarashadii bay dhaawacaysaayo waxaboon waxaa fiicanba in la iska daayo ilaahba lababaryin muctazilana wuxuu kala soo noqonayaa qowlkoodii ay leeyihin ducadu kol hadii dee qadarkii waxba kama qaadayso wax faa'iido iyadna leedahay maba jirto tu leeyahay may arrinku saamidna maaha labadooda waa laba qumo qaldan uune madhab ulculamaa kaafa dee ducadu waa cibaado horta mustaqila ilahayna wixii qadihiisii ku sabqay waaba taas wixii soo socday iyo wax joogayba mid ay fudaydsiye mid ay daafacdabana waaba kolley iyadna sababtii unbay kaba mid tahay oo de waa wax iyadu markaa ay leedahay adugu markii dambena juxf waxay noqotay oo meel ruuxii xataa mara uu ku xanuunsado dee xumadiiba halkaa loo raray alaa bergii dambe iskaba kharaabtay وxdثna أbو كرayب qال xdثna أbو سامة بن نمyr عن هiشام بن عروة بhdا الاسناaد نحو وhيr بن حرب qال xdثna عيسى بن حفs بن cاaصم qال xdثna نافع kole waa nin aynu soo maray waana عيسى بن حفs بن cاaصم بن cمر بن الخطاaب kolkol baa la yidhaha ciisa bnu xafsin ilansaari laba idhaaye lakiin hooyadiiba ansaar ahayd oo sidaasaa loo dhi waa nin hiqa kolley waxaan filaya aan soo maray wuxuu adeer u yahay dee ninkan aynu in badan soo aragnay caalimkii cubaydullahi ibni cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibn khadaab oo cumarkaasay walaalayiinbe qaala xadaثana naaficu can ibni cumara qaala anahu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu man sabra calىa la'waa'iha waa madiina kuntu lahu shafiican aw shahiidan ywma alqiyaama waa xadiidka aan soo aragnay xadaثna yaحya بن yaحyى qal qarأtu عlى maliki can qaضn bn wahb bn cumayr bn اlأjdaci can yuxamasa mawla الزubayr aخbarahu anahu kana jalisa cinda cabdillahi bni cumara fi fitna bal kolley labada nin way imaka inoogu horeysa xadiid kaloo isleeyihiin oo iskuba xigaana waa inoo dabliba ma dheera iyaduna bal taas oo kale qadan ibn wahb ee habeenkaasaan yar taaban doonaa in shaء allahu taعala uu inoo yimaado anahu kana jalisa cinda cabdillahi bni cumara fi fitna wuxuu ninkan yuxanas la yidhaaho oo zubayr mawlihiisa ahaa ayaa wuxuu la fadhiyey cabdullaahi bni cumar waqtigii fidnada waa suurtagal habeenadaa xare inay ahayd waqti kaloo fidna ay jirtay inay ahayd ayuu la fadhiyey faatathu waxa u timi mawlaatun lahu mawlaad waa gabadh uu xoreeyo hore markii hore dee addoon bay u ahaan jirto waa xoreeyey welaheeda isagaa leh ayaa u timi lahu libni cumar tusalimu calayhi xaal ay oo salaamaysa si ay u salaamtay ugu timi faqaalat waxay tidhi inii aradtu lkhuruuja waxaan doonay cabdullahi bni cumar bay ku leedahay inaan baxo iyo abaa cabdiraxmaan waa kuyadiisii ishtadda calayna azaman zamanki baa nagu adkaado noloshiiba halkan na adkaato inaan dhulkaa kala tago ayaabaan doonaya faqaala laha cabdullaahi baa wuxuu ku yihi uqcudii fadhi madiina kole ya-dii xarfu nido way xadfantay inta badanna lafdigani shacerada qaarkood waa la arkay isagoo nido ahayne laakiin isagoo munaado u yimaada marka ayna ruuxa la-iimkaa iyo addoonka iyo ruuxa bay leeyihin algabi aladi laa yahtadi likalaam doqonkeen hadalba karahayne taasoo kale iyo intaba lakac waa la yidhaha waa muanadkii laakiin mudakarkiisu lukac weeye lukaca kolkol waxaa kaloo loo yaqaana waa sagiir oo kitaabka ay ku dambaysaa bukhaarina waa dee kuba suganta oo xataa mukhtasarkii waan kuba soo aragnay isagoo rasuulka ilaahay suuqa madiina intuu kaba yimi gurigii faadimo yimi oo yihi ahama lukacu macnaha miyuu halkan joogaa kii yaraa weeye markaas lukac markaa sagiirna waa la yidhaha dee macnahan kalena waa leeyahay iyada hadalkan wuxuu yihi de waa kan oo kolley waaba isku halaynaya malaa ruux kale dee taa kumuu yidhaaheen nooc yar baa dee ay ugu yar sugan tahay ama hadal yar dembi baa uguba sugane laakiin waa mawlaadiisii abaalkeeda uu lahaayo halkan waxa iguba sugan bal idinkuna eegta wakhaatabaha bnu cumara bi hada inkaara calayha laa dalaalata calayha bal saas hadday idinkana idin sugan tahay baa eegi doontaan markuu lafdiga lakacna way fasirayay ibnu cumar hadalkan wuxuu kula hadlay ugula hadlay waa inkaar uu iyada ku inkirayo laa dalaalata calayha see maha dalaale bal waxaan leeyahay lafdigu hadduu saa aniga ii yaalo idinkana idin yaalo waa lafdi taxriif ku sugan yahay ee waxaa ku saxan doontaan lidlaalihi liidlaalihi calayha idlaalna waa isku hadlayn oo dee hadalkan iyadii waa ruuxan kolley xaqa weyn uu kuba leeyahay xataa haddaanay dad lahayn uu isagu ka dhexalkeeda yeelan lahaa iyo abaalkaa uuba galay marka idlaalna waa ta an idhaaho dee isku hadlayn markaasoo dee liidlaalihi calayha adalla yudili idlaalan waa hadalkan dee iyadii kamay xanaaqahayn may dhibsanahayn arrintaasaa kaba dhaxaysa saas markaa waa isku halayn inaanay dhibsan ayuu yidhi markaa lafdigu waxa weeye saxan bal waxaan leeyahay malaha waa nusqooyinkeena taxriifka dhacayna dee kitaabka ma ahayn asalkiina uu saase waa liidlaalihi calayha ama haddaan idhaahno inkaaran calayha laa dalaalatan wax isu keen qabanayaaba iyo macno meesha isu keen qabanayaa ma jirto hadduu idinkana dee taasi idin saxantayna waa sax baan leeyahay fainii samictu markaa muxuu taa u yihi fadhi muxuu leeyahay fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaqulu laa yصbiru calىa la'wa'iha wa madiina washidatiha axadu ila kuntu lahu shahiida aw shafiica ywma اlqiyaamati وxadaثna mحamed بn raafici qala xadaثna bn abi fudaykin qala akhbarana الضaxaaku can qadanin اlkhuzaaciyi can yuxanasa mawla muscabin waa labadiina imika aan soo haynay laakiin muxuu yihi markii hore mawla zubayr imikana mawla muscabin baa yuxanas inoo yaala muscabna waa muscab ibnu zubayr ibn alcawaam weeye waa cabdillah ibnu zubayr walaalkii ninkii dee kolley ciraaqeyn ama labada ciraaq basriya kofiya amiirkeeda kaba ahaa markii isaga walaalka hayay laakiin ilaa lagaba dilaya de markii cabdilmalik kalaba wareegaya ayaa lagu dilay markaas muscab waana ninkii markii hore dilay dee mukhtaarkii ibnu abi cubayd la odhanayay oo bal taas oo kale dee isaguna dilay cubaydullahi ibnu ziyaadkii xuseen dilay iyo waa dee silsilo dheero waxay yidhahaan daartii imaarada waxa weeyaan dee madaxii xuseen baa la keenay cubaydullaahi baa fadhiyo loo keenay oo dee si dee t wax weliba ku dhufdhufanayay markaasaa isagii haddana mukhtaar ibnu abi cubayd markii iyo dee ashtar baa dilay laakiin mukhtaar isaga ayaa loogu keenay madaxii cubaydullahi ibnu ziyaad baa halkii lasoo dhigaysna dee markii dambe mukhtaar madaxiisiina muscab ayaa joogo daarta imaarada lasoo dhigay haddana madaxii muscab ayaa la keenay daartii imaarada ee cofown bal markaasi muscab marka waxa weeyaan isma anfeeyaano de ama in zubayr buu mawlihiisa ah xaqiiqatan awlaadiisiina mawli u noqonayaa majaaz ahaan ama dee muscab hadduu xaqiiq ahaan ahaa aabihii de waa majaaz ahaan une bal waa nin keliya un can cabdillahi bni cumara qaala anahu qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaqulu man sabra calى la'wa'iha wa shidatiha kuntu lahu shahiidaha wa shafiican ywma alqiyaama yacni lmadiinata laqba inoogama baahna وxadثna yaحya بن أyub وqtaybaة بن xujri جamيعا عan ismaaعيل بn jaعفarin عan الclاء بn cabdالرaحman عan abيه عan abi هurayrata ana rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم qaala laa yصbr عlى la'waءi الmadinةi وashidatiha أxad min umatي إlا kuntu lahu shafيiعا yومa القiyamaةi أw شhahيidا وxadثna بن abi cmr qala xadثna سufyaan عan abi haaruna muسى بn abi cيsى alxanaad horaynu usoo maray muسى بn abi cيsى alxanaad waana nin iqo oo saadise kaba mida annahu samica aba cabdالlahi اlqaraab ninkana waa taabici dhexo oo iqa yaqulu samictu aba hurayrata yaqulu qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm bimili waa xadiidkii markaan kaba soo baxnay وxadثna yusuf بn ciisa qala xadثna fadl bn musa qala akhbarna hishaam bn curwata can صalح bn abi صalح an abihi an abi hurayrata صalح bn abi صalح waxay walaalayiin ninkan imikaba aan soo hayna marar badan aan soo aragnay ilaa kitaabka xaggiisa hore suhayl ibn abi saalix walaalkii weeye marka abu saalix dakwan ayaa dhalay un waana ninka looguma kunyooday kolley wuxuu la walaalayay markaa suhaylkaas iyo nin kaleo cabaad la yidhaha iyo rag buu la walaalayahay iyaguna ruwaad un kaba mida dee suhayla kaba axaadiis badnaadee qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam laa yصbiru axadu calى la'waءi اmadinati bimilihi wa xadiidkii allah subxana wataعala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك